ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo xabsiga ka sii daysay mas-uul ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan kadib heshiis maxaabiisis dhaafsi ah oo ay la gashay xukuumadda islaamiga ee kaabul xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaal uu ku dhawaaqay xasan sheekh sideed ruux oo ay baadariyaal ku jiraan oo laga qafaashay kiniisad ku taalla koonfurta dalka kameruun weerar sawaariikh loo adeegsaday oo lagu qaaday xero ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka suuriya iyo go-aan ka soo baxay midowda yurub oo lacagaha looga jaray dal xubin ka ah midowgaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaa shaaca ka qaaday in maanta oo isniin ah heshiis maxaabiis isweydaarsi ah ay la gashay dowladda maraykanka kaasoo lagu sii daayay bashiir nuurzai oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii sida aadka ah ugu dhoweyd mulla cumar raximahullah oo ahaa aasaasihii imaarada islaamiga ee afghanistan kaasoo lagu bedeshay sargaal amerikan ah oo ay imaaradu gacanta ku haysay bashiir nuurzai oo ahaa maxbuuskii ugu dambeeyey ee kasoo jeeda dalka afghanistan islamarkaana ay gacanta ku haysay dowladda maraykanka ayaa lagu sii daayey heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo dhex maray imaarada islaamiga ah iyo dowladda maraykanka bashiir oo ku dhowaad labaatan sano u xirnaa xukuumadda washington ayaa lagu bedeshay maxbuus amerikan ah oo ay gacanta ku haysay imaarada islaamiga ah waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ee afghanistan muddo toddoba iyo toban sano ah ayuu ku xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guwantanamo bay waxaana ugu dambeyn isagoo xur ah oo sharaf leh uu kasoo baxay gacanta dowladda maraykanka mas-uuliyiin iyo ciidamo gaar ah oo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan oo soo dhoweynaya alxaaji bashiir nuurzai oo lagu sii daayay heshiis maxaabiis isdhaafsi ah ayaa lagu arkayaa muuqaal kooban oo lagu baahiyey baraha internetka
افغانستان اسلامی امارات زندہ افغانستان اسلامی امارات زندہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر
sanadkii labada kun iyo shantii ayay dowladda maraykanka gacanta ku dhigtay alxaaji bashiir xilligaas oo uu ku sugnaa magaalada new york ee dalka maraykanka waxaana tan iyo xilligaasi uu u xirnaa xukuumadda washington mike faridjas oo ah ninka ameerikaanka ah ee lagu bedeshay alxaaji bashiir ayaa sidoo kale ahaa injineer muddo toban sano ah ka howlgalayay dalka afghanistan isagoona horey usoo noqday sargaal ka tirsan ciidanka badda ee dowladda maraykanka horaantii bishii febraayo ee sanadkan ayayna gacanta ku dhigtay imaarada islaamiga ah inta badan madaxda imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxay soo mareen xabsiga sumcadda xun ee guwantanamo bay balse muddo labaatan sano ah kadib iyagii ayaa noqday hoggaanka dalkan kadib markii dagaal jihaad ah oo socday muddo labaatan sano ah meesha looga saaray gumaystihii duulaanka shareecala dirirka ah kusoo qaaday dalka afghanistan ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaal uu ku dhawaaqay xasan sheekh haddaba waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mida kelimad uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ah hafayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh waxaan loo leedahay haddaad duulaan ka dhanaa mujaahidiinta ku baaqday waxaad ogaataa allah subxaana wa tacaala wuxuu noo ballanqaaday nasri iyo guul iyo gargaar ayuu alla noo ballanqaaday wa kaana xaqan calaynaa nasru almu'miniin adina waxaad sheegatay inaadna tirtiri doontid oodna soo afjari doontid marka labada ballanqaad kii ruma bau arki doonaa insha allahu tacaala innagoo xaqiiqsan in allah subxaana wa tacaala kiisu uu rumoobayo oo haba yaraatee wax shakiya aysan loogu jirin waxaan ugu baaqaynaa marka dhammaan dadka ag deggan ku ganacsada gawaarida iyo baabuurta ag dhigta u sheeka taga goobaha cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta dariirku u ah ay ku sugan yihiin ama ay deggan yihiinba ama ay ku shaqaystaan ama ay gabaad ka dhigtaan inay ka fogaadaan oo ay aad iyo aad uga cararaan gaalada ka noocyadooda kala duwan iyo murtadiinta noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay noo yihiin hadaf mashruucah oon allah subxaanahu wa tacaala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxaa waye qarxintoodu marka ha laga fogaado oo ha laga cararaan leenahay yaan loo dhowaanin waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo bulshada muslimiinta soomaaliyeed iyo qabaa'ilkeeda noocyadooda kala duwan meelay degganaadaanba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu addoonsaday inaannu ku dhaqanno shareecada islaamka mashaakilkeenna ku xallisanno wuxuu ina faray allah subxaanahu wa tacaala inaan awaamiirtiisa u hoggaansanno wixii uu naga reebayna inaannu ka reebtoonaanno xukunka iyo dhaqankana aannu ka qaadanno allah subxaanahu wa tacaala shareecadiisa kitaabka iyo sunnada isaga bas inaan ka qaadanno oo meel kaleeto aanan u leexanin waxaan dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed horeyna ugu sheegnay mar walbana ku celcelinaynaa ka feejignaada dhagarta cadowga hana noqonnina xaabo ay gaaladu dabka ku shitaan waxay nafdu badday xasan sheekh inuu soo hubeeyo maleeshiyaadkii burcadda ahaa mooryaanta ahaa ee dagallada qabaa'ilka hurin jiray waddooyinka isbaalada dhigan jiray gaadiidka dhici jiray dumarka kufsan jiray nimankii noocaas ahaa ee mooryaanta ahay inuu yidhaa maanta waa hubayna kuwaasoo horay ay mujaahidiintu dhulka kaga nadiifiyeen oo waxa weye ismaalooyinka ay ka qaadeen oo waxa weeye qabaa'ilkii ay heshisiiyeen iyagiina waxa weeye geed lagu soo xeray dadkii noocaas ahaa ayuu xasan sheekhu rabaa inuu dib u afuufo oo dib u soo nooleeyo yacnii tabardaradu halkaa ayay ka gaartay si ummaddii loogu soo celiyo fasaadkii dhici boobkii kala dambayn la'aantii waxa weeye fasahaadkii dib loogu soo celiyo maxaa yaele gaalada walba intay rabtay intaasay ahayday allah subxaanah wa tacaala wuxuu naga reebay inaanan garab iyo gacal midna aanan ka dhiganin gaalada iyo gaalada inta raacda cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala inaanan gacal iyo garab midna aanan ka dhiganin oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwi wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna awliyaa ka dhiganina cadowga alle iyo cadowgeennuna waa gaalo waxaan allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka inoogu caddeeyey ruuxii ama kooxdii ama qabiilkii garab iyo gacal ka dhigta gaalada wilaayana siiya inuu iyagaa la mid yahay iyagaa inuu la mid yahay uu ku xugun yahay adduunka iyo aakhira intaba oo aakhirana lala soo bixin doono adduunkana masiirkoodu uu isku meel ku dambayn doono ilahi wuxuu uhi subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waاnnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aalimiin waxay gaaladu in badan oo badan isku dayaayeen inay diinta ilaahay subxaanaه wa tacaala idinka leexiyaan islaamnimada kadib inay gaalnimo idin celiyaan waxay doonayaan gaaladu inay idin dulleeyaan waxay doonayaan inaad dabadhilif kabaqaad ha u noqotaan gaalada danahoodana ay idinku gaaraan kadibna ay idinka tagaan oo meel baylaha oo cidlo ah ay idinkaga tagaan iyadoo oo waxbna aysan idin dhaqnayn diin dad iyo dal midna iyadoo aysan idin dhaqnayn aakhiro iyo adduunna aad halaagsanteen oo hoogteen inay idinka tagaan gaaladu in badan waxay isku dayeen inay idin fidneeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan waa idin sugay hadda waannu joogno marka weli waxay isku dayaayaan marka inay dab idinku shidaan oo waxaa weeye ay idin fidneeyaan oo diintiinna ay idinka celiyaan welibana ay idinka hor keenaan mujaahidiinta oo waxa way cadow ay idinkaga dhigaan waxaan dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed horeyna ugu sheegnay mar walbana ku celcelinaynaa reer walba ama jufo walba oo raalli ku noqota inay gaaladaas soo raacdo shareecada ku dhaqankeeda ka hor timaado diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala ay hor istaagto mujaahidiinta ay la dagaalamoon dhiigooda bannaystaan waxaan nagu ballannaa haddaannu nahay mujaahidiintii kooxaha noocaasa dhammaantood inaan ka difaacayno diinteenna xukunka islaamkana lagu dabaqi doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaa ay ka soo laabanayaan oo ay ku soo laabanayaan shareecada ilaahi subxaanah wa tacaala iyo ku dhaqankeedii inta ayba cadowgaa la safan yihiin waxay beega u yihiin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala gacanta mujaahidiinta iyo seeftooda waxaan u digaynaa marka cid walba oo gacan ku siisa gaalada iyo murtadiinta ayaannu u digaynaa waxaannu ognahay dadka garabka u ah ee qabaa'ilka fidnayntiisa iyo mujaahidiinka horkeenkeeda ku taageera cadowga ku taageera iyo dadka gadaal ka riixaya qorshaha noocaas marka dhammaan dadka ayagana waan u digaynaa hadday yihiin siyaasiyiin kuwa sheegta horjoogaal beela hadday yihiin ganacsata hadday yihiin hadday yihiin waxaa lagu tilmaamo oo lagu sheego ururo bulsho ama diyaasbaro ama mac kastoo loo bixiyoba cid kasta oo isku dayaysa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka inay iska hor keenaan in shaa allahu tabaaraka wa tacaala gacmaha mujaahidiinta gaari doona ama ha dhowaato ama ha dheeraato mar unbay gacmaha mujaahidiintu ay gaari doonaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan halka baaqwadirayaa culimmada soomaaliyeed ee sadiiqiinta ah ee cilmigooda ku camal fala waxaa culammada ku waajiba inay dowrkooda ka qaataan sidii bulshada looga badbaadin lahaa gaalnimada lala doonaayo sida dimuquraadiyada ilaahay kayrkiisa oo la caabudo akhlaaq xumada tabicyada gaalada iyo wixii la mida isla markaana ay u istaagaan ku dhaqanka shareecada islaamka haddaan ka soo noqdo marka xaaladda marka uu dalku maanta marayo waxaa ka mid ah abaaro ka jira inta badan gobollada waddanka waa dhibaato runtii sannadihii la soo dhaafay soo laalaabatay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa ku imtixaamayo waxaan leennahay waa natiijo ka dhalatay abaarahan soo laalaabanaya dunuubta iyo macaasida naga dhacaysa wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum marka wax uun gacmaheenna aan kula nimid keliya weeye waxaana ku dheeri gelinaynaa bulshadeenna muslimiinta ah inay allah subxaanah wa tacaala u noqdaan oo ay toobada ilaahay ku dadaalaan allah subxaanah wa tacaala aan u laabanno aannu iscaawinno intii karaankeena aannu iscafinno aannu iswalaashanno quluubta aan isku furno waxa waye wixii madaalima ee nagu kala maqan cidba cidda ay wax ka hayso inay u celiso maxaa yeele allah ku xidhay subxaanahu wa tacaala roobka iyo waxa lagu helo waxaa ugu horreeya allah loo laabto faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursili asamaa'a calaykum midraara marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa roob noo keenaya laakiin in alla aan u laabanno subxaanahu wa tacala maxaa yeele cirka waxaa naga xidhay waa un macaasidan iyo dunuubteenni weeye dhanka kalena wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan mujaahidiintu iyagoo ka duulaya mas-uuliyadda ka saaran taakuraynta iyo waxaa weeye kaalmaynta dadkaas muslimiinta ah ay abaaruhu saameeyeen waxay gurmad isugu jira raashin qaybin biyo dhaamin iyo waxaa weeye daaweyn lacag la'aan ahba ka bilaabeen dhammaan wilaayaadka islaamiga ah gurmadkaas wuxuu soo bilowday bishii jabaadusaani ee sanadkii la soo dhaafay kun afar boqol afartan saddex hijriga ilaa maantana waa uu socdaa dadka muslimiinta ah ee ka faa'iidaystay gurmadkaas ilaa maantadan aan joogno waa afartan iyo toddoba kun boqol iyo lixdan sagaal qoys oo ay gaartay waxaa weeye gargaarka iyo maxay ahday gurmadka ay mujaahidiintu ay ummadda muslimiinta ah maxay ku kaalmaynayeen biyo dhaaminta la sameeyey ilaa iyo hadda waa saddex kun saddex kun lix boqol iyo koo iyo toban booyadood oo biyo ah ayaa loo dhaamiyey dad muslimiin ah oo ooman waxaa intaas sii dheer dadka beeralayda webiyada ag degan oo loo qaybiyey shidaallo ay ku shubtaan matoorada biyaha ay uga soo saaranayaan webiga si ay beerahooda ay ugu waraabsadaan oo dalaga iyo wax u soo saaraan ceelo dhowrna waa la qoday warar waaweyn ayaa la qoday oo ay mujaahidiintu ka sameeyeen meelihii ay ceelashu ka hirgeli waayeen ugu dambayn waxaan kelmad u dirayaa walaalaha mujaahidiinta ah waxaan leeyahay guutada walaalaha ee sishaadiyiinta ee boorkooda uu halkan iiga muuqdo waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayran waxaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen xormada kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xormada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xormadda ummadda muslimkaa iyo muqadasaadkooda ayaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen si guud waxaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta anwaacdooda kala duwan oo dhan kuwa hadda horteeda fadhiya oo dhowrka katiibaha kala duwan isugu jira iyo kuwa maxay ahday hadda suquurta iyo furamaha ku aadanba dhammaantiinma waxaan leeyahay waxaad tihiin difaacii diintan iyo dadkan muslimiinta ah iyo dalkooda iyo khayraadkooda idinkaa difaacu ah xasan sheekh iyo waxa la socdana waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhaartu waxaan leenahay waa unootaada hadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala bimanihi waxaa waaye wa karamih waxaan baryaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ilaahay subxaana wa tacaala in gaalada iyo kuwa raacsan ilaahay subxaana wa tacaala uu nooga guulsiiyana ilaahaan ka rajaynayna tabaaraka wa tacaala nasrigana allah iska leh asagaana ka sugaynaa cidda alla ku toosan ayaana insha allahu nasriga ilaahay yay heli doontaa aanu uun ku dadaalno inaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa sida ay tahay intaanaan dadka ku tadbiiqin annagu unaan isku tadbiiqinno wajazaakum allahu khayran وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والعز
واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا واحمل
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya siddeed ruux oo ay baadiriyaal ku jiraan ayaa laga afduubtay kiniisad ku taala koonfurta dalka cameron kooxo hubaysan ayaa weerar ay ku qaadeen kiniisad ku taala dalka cameron waxa ay ku soo qafaasheen shan baadari iyo ruux kale kuwaas oo ku sugnaa kiniisadda oo ku taala galbeedka dalkaasi kiniisadda katholiga ee ku taala galbeedka dalka cameron ayaa xaqiijisay weerarkan lagu soo qaaday kiniisadda iyo afduubka loo geystay siddeedan ruux oo shan ka mid ah baadariyaal yihiin mandiqada uu falkan ka dhacay ayaa waxaa ku soo laablaabtay weerarada isugu jira dilka boobka iyo afduubka oo ay geysanayaan kooxo hubaysan kuwaas oo inta badan beegsada macallimiinta wax ka dhiga madaarista ku taala gudaha dalkaasi iyo kiniisadaha noocyadooda kala duwan ee ay leeyihiin dadka kiristaanka ah baadariyaasha ku nool dalka cameron oo cambaariyey weerarkan ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in weerarka lagu afduubtay shan baadari iyo saddex ruux oo kale waxaana ay weerarkan ku tilmaameen in nuuciisa aanan horay kaga dhicin gudaha dalkaasi kooxahan hubaysan ee aan heybtooda la aqoonsan ayaa gebi ahaanba dab khabad siiyey kiniisadda oo ku taala tuulada tashaangi ee koonfurta dalka iyagoona afduub kula kacay shan baadari iyo siddeed qof oo kale ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay kiniisadda weerarka lagu qaaday ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyo afduubka ka dhacay gudaha kiniisadda balse waxaa inta badan dalkan ka dhaca weeraro ay geystaan kooxo hubaysan oo dowladda ka soo horjeeda kuwaas oo madax furasho ku sii daaya dadka ay afduubtaan lix sano oo xiriir ah waxaa dalka cameron ka taagnaa weeraro ay dhiig badan ku daateen kuwaas oo u dhexeeya kooxaha hubaysan oo sheegtay inay doonayaan dowlad cameron oo xor ah iyo ciidamada dalkaasi hay-adaha taabacsan qaramada midoobay ayaa labada dhinac waxa ay ku eedeeyeen inay ku kaceen gabod fallo ka dhan ah dadka rayidka ah ayna dileen kumanaan ruux oo shacab ah kuwaas oo aan ku lug lahayn dagaalada tirakoob la sameeyey ayaa lagu sheegay in dad ka badan lix kun oo ruux ay ku dhinteen colaadan tan iyo dhammaadkii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka in ka badan hal milyan oo qofna ay ku barakaceen dhanka kale weerar sawaariikh loo adeegsada ayaa lagu qaaday xere ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka suuriya taliska dhexe ee ciidamada maraykanka kuna sugan dalka suuriya ayaa faahfaahin ka bixiya weerar sawaariikh loo adeegsada oo lagu bartilmaameedsaday xero militari oo ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi weerarkan ayaa wax uu beegsaday xerada tuulada cagaaram kuna taala waqooyi bari ee dalka suuriya waxaana war ka soo baxay taliska lagu sheegay in wax khasaare ah uusan ka dhalan weerarkan bayaan ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa intaasi sii raaciyay in ugu yaraan saddex gantaal ay ku soo dhaceen hareeraha xerada mid afraadna uu ku soo dhacay qaybo ka mid a gudaha xerada marka laga yimaado sheegashada taliska dhexe ee maraykanka kuna aadan inay wax khasaare ah ka soo gaareen duqaynta ma jiraan ila ka madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay sawaariikhda lagu garaacay xerada saldhigga tuulada cagaaran ee ay maraykanku leeyihiin ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay iskoronaadyo culus oo u dhexeeyay ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadda rumaysan yahay inay taageero xooggan ka helaan xukuumadda shiicada iiraan iskorimaadkaasi oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lagu dhaawacay hal askari oo amerikaan ah sida ay baahisay wakaaladda wararka ee raytors maraykanka ayaa xilligaasi qaaday jawaab celin ku aadan weerarkan taas oo sababtay dhimashada saddex askar oo ka tirsan maleeshiyaadkii weerar ku soo qaaday xerada xerooyinka militari ee maraykanku ku leeyahay dalka suuriya ayaa marar badan waxa ay martigeliyeen weeraro noocan oo kale ah kuwaas oo badankooda ay geysanayaan maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan dhanka kale ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay gaari ay dad saarnaayeen oo ku dhacay tog ku yaala dalka costarica wararka ka imaanaya dalka costarica oo dhaca ameerikada dhexe ayaa ku warramaya in ugu yaraan sagaal ruux ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaasi shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari bas ah oo waday dad rakaab ah uu ku dhacay tog weyn oo ku yaala gudaha dalkaasi waxaana xilliga uu toga ku dhacayay dalkaasi ka da'ayay roobab xoogan hay-adda bishcas ayaa sheegtay in soddon iyo afar ruux islamarkaana uu ku jiro darawalkii kaxaynaya gaariga baska ah laga soo badbaadiyey shilkan halka sagaal ruux oo kalena ay ku dhinteen gaarigan toga ku dhacay ayaa waxaa saarnaa lixdan ruux oo rakaab ah waxaana uu ku dhacay tog toddobaatan iyo shan mitir ah oo ku yaala magaalo siddeetan kilomitir ka fog caasimadda dalkaasi bishacas waxay intaasi ku dartay in sagaalka ruux ee dhintay laga soo saaray gudaha toga iyadoona intaa ku dartay in qolyaha gurmadka deg dega ah ay ka cabsi qabaan inay sare u kacdo tirada dhimashada maadaama ay jiraan dad aanan nolol iyo geeri midna lagu haynin roobab xoogan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay gudaha dalkaasi waxaana soo baxayay dignina ku aadan inay go'aan waddooyin muhiim ah oo ku yaala halkaasi ugu dambayntiina go'aan ka soo baxay midowda yurub ayaa lacagaha looga jaray dal xubin ka ah midowgaasi kadib wadatashi ay sameeyeen midowda yurub ayay ugu dambayntii soo jeediyeen ilaa kiyo lacago gaaraya toddoba dhibic shan bilyan oo yuuro oo la siin jiray dalka hungari oo xubin ka ah ururkaasi sababta lacagtaasi looga jaray dalkaasi ee xubinta ka ah midowda yurub ayaa lagu sheegay iyadoo uu jiro walaac xoogan oo laga qabo musuq maasuqa dalkaasi ka jira iyo weliba dib u dhac ku yimid nidaamkii dimuqraadiyadda ee ay gaaladu ku dhaqmayeen johannes han oo ah guddoomiyaha miisaaniyadda ee ururka midowda yurub ayaa sheeciyey in xukuumadda ay haysato ilaa iyo sagaal iyo tobanka bisha nofembar si ay wax kaga qabato walaaca uu qabo ururka midowda yurub ee horseeday in miisaaniyadda laga jaro dalkaasi isagoo ku sugan magaalada barasiles ee xarunta dalka belgium ayuu guddoomiyaha ururka midowda yurub sheegay waxay ku saabsan tahay jebinta sharciga oo wax u dhimaya isticmaalka iyo maaraynta lacagaha ee midowda yurub dhammaan toddoba iyo labaatanka dal ee uu ka kooban yahay ururka midowda yurub ayaa looga baahan yahay inay isku raacaan tallaabo kasta oo lagu joojinayo lacagaha la siiyo dalka hungari wasiirka hungari u qaabilsan wadxaajoodka ayaa wax yar kadib markii uu warkan soo baxay sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo ay dowladdiisu heshiis kuna geli doonto ururka midowda yurub dhammaadka sanadkan si ay u helaan lacagaha uga yimaada ururkaasi isla markaana uu meesha ka baxo qorshaha lacagta looga jaray dalkooda saraakiisha sarsare ee hungari ayaa toddobaadkii hore si cara ah uga falceliyay hadal ka soo yeeray baarlamaanka midowda yurub kaas oo ansixiyey qaraar sheegaya in dalka hungari aanay ka jirin dimuqraadiyad buuxda midowda yurub wuxuu mar kale weerar angeeg loogu soo gambar ku soo qaadayaa dalka hungari ayaa lagu yiri war ka soo baxay xisbiga talada haya ee dalkaasi koox si gaar ah u qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa ayuu madaxa shaqaalaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha hungari sheegay in dowladdiisa ay ku holan tahay sidii ay u samayn lahayd kooxdaasi hawsha ay qabanayaan ayaa ah inay la shaqeeyaan ururada aan dooliga ahayn si ay u korjoogteeyaan habka loo bixinayo dhaqaalaha ka yimaada midowda yurub ee la siiyo dalka hungari bishii abriil ee lasoo dhaafay ayaa markii afraad dalka waxaa xilka madaxtinimada ee dalka hungari ku guulaystay victor orban waxaana ninkan iyo midowda yurub ay isku hayaan qodobo ay ka mid yihiin madax bannaanida garsoorka xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursanaya iyo arrimo kale oo gaalada dhaqan u ah
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmayraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhagaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله